magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose koonfurta soomaaliya waxaa ka socota qabanqaabada dhismaha maamul loogu magacdaray jubbaland waxaana la filayaa in shirweynaha lagu dhisay maamulkaasi la qabto saddexiyo labaatanka bishan februari maxamed maxamuud maxamed maxamuud yuusuf awlibaax oo ka mid ah guddiga qabanqaabada ayaa v o e da u sheegay in dadka deegaanku ay yihiin kuwa howsha wada islamarkaana aysan igaad howshan waxba ka wadin maxamed cabdi sandheere ayaa khadka teleefonka kismaayo kula xiriiray awlibaax wuxuuna ugu horeyn weydiiyey sida ay wax u socdaan aad ula socota muddo dheer buu socday arrimahan jubbaland dhismadeeda waxaa gabilowday maahan waxaa loo diyaariyey dastuurkii baa loo diyaariyey waxaa loo diyaariyey ergedi qaabteedintay noqonaysaa loo diyaariyey meesha ay ka dhici lahayd baa loo diyaariyey kaarkii mataqaanaa uu u dhici lahaa baarlamaanka oo awoodqaybsiga lagu soo qaybsan lahaa baa loo diyaarshay marka dhulseed hadda bilowday maaha waa gabagabo weeye maanta waxaan taagannahay ilaah iskadigii in in jubbaland aan isugu imaano ummadii deganeed soomaaliyeed oo jubbaland deganeedna ay kasoo qaybgalaan ay kasoo qaybgeli doonaan dhammaanteed inta joogtana waa jirtaa inta maqalna way kasoo qaybgeli doonaan waxaa la sheegayey wararku sheegayeen in igaad ay qayb ka tahay diyaarinta shirka iyo maamul samaynta goboladaasi jubbaland arrintaa maxaad igaga biirin karaysa adeer jubbaland waxaa degan waa soomaali waxaa dhisanhayaa waa soomaali waxaa ictiraafahayo inay ictiraafaan axdunada waxa weeye markii la dhigto dastuurka dalka oo dhan markii la dhigto jubbaland waxay hoos tegeysaa dowladda soomaaliyeed ee federaalka ayay hoos tegeysaa laakiin in ay dowlad goboleed tahay waxa aqoonsanayo aan ka rabna raba inay aqoonsadaan waxaad la socotaa inay caalam ku jirtaa idaad waxay kamid tahay ummadda aqoonsanaysa laakiin dhismaha jubbaland waxa wada waa dadkii jubbaland u dhashay wan gartay waxaana ku cadaynayaa xilliga aan aan taagannahay oo maanta bishu ay koob iyo toban tahay wax igaad ah oo joogo oo shirkaas shaqo kule inaysan jirin xilliga aan taagan marka waxaad leedahay igaad sinaba qayb ugama aha waxaa hadda socda aer hadda arrinta aan aan wadno xilliga aan taagannahay oo bishu ay koob iyo toban ka tahay igaad shirkaani waxa weeye waxay ku jirtaa waad ogtahay dalka soomaaliya ay igaad ku jiraan ciidamada ayagoo qaybo kala duwana sidaa darteed xilliga hadda aan taagannahay oo anigu aan kula hadlahayo igaad dadka ka leh ayaa hawshaan wada igaad xilligaani kuma jirto wayna soo geli doonaan waxay ka mid noqon doonaan sida international community kasoo qaybgeli doona igaada kasoo qaybgeli doonta international community kasoo qaybgeli doona marka dhismaha la geli galo oo shirka ugu furma saddex iyo labaatankan ku wadnaa inuu furma haddii alla qatar xilligaas way imaan doonaan igaa laakiin waxaan ku cadaynayaa xilliga aan taaganayo inaysan joogin marka kaalinta dowladda soomaaliya ay ku leedahay qabanqaabada shirka iyo dhismaha maamulka haddaad wax iiga sheegtid dowladda federaalka waa dowladayadi waa soo dhaweyneyna ayadaa hawshaan iskale waxaan codsanaynaa in ay shirka furto oo ay usoo dirsato ciddii ummadda soomaaliyeed ee dhisanaysa dowlad goboleedka jubbaland in ay ayadu shirka furto baabihiso ummadda ay wax u qaybiso goobjoog ka ahaato ay wado hawshii ummadda soomaaliya xilbay u sidaan xilka ay u sidaan inay gutaan oo ay kasoo qayb galaan baan ka rajaynayna waana ugu baaqaynaa waana u sheegaynaa waan gartay marka xasuusinun baan kuu weydiinayaa maamulku wuxuu ka koobnaan doonaa gobolada jubbada hoose jubbada dhexe iyo gedo saas arrintu intaa wey adeer juba jubbaland waxaa la yidhaha waa webiga jubbo wey ma aha gobol iyo dal kale iyo ciid kale inama jubbaland waa webigan jubbo webigaas saddexda gobol oo sida tooska ugu mara wey waan ka arkay inaan maamul goboleed suleymaan waan gartay marka qabiilo soomaaliyo badan baa degan muddaad soo wadeen qabanqaabada shirkan dadkoo dhammi ma ku wada dhan yihiin qabanqaabada si loo helo maamul markaa loo dhan yihi wadeer dhammaan way ku jiraan dadki guddiga farsamada ay dhammaantood ku jiraan qaybaha qof hadee maqan waxaad ogtahay saddexdan gobol dadka degan dalka dibadiisio gudisaba waa jiraan gobollo kale soomaalida kamiday jiraan taa ha jirto laakiin dadkii jubbaland lahaa dhammaantood waxay diyaar waxay ku jiraan qabanqaabada shirkaanay ku jiraan xildhibaanada qaybo ka mid ah baa shirka noo noo furay isagaa wada hormuud noogu ah xildhibaanada kalena wuxuu ku baaqay dhammaantood inay maanta yimaadaan markaa shirka furay marka waa xildhibaan dowladda dowladda federaalka laakiin waa xildhibaan jubbaland wey aabihii baa laga soo dooran jiray dowladihii hore isagana maanta xildhibaan nasiib helay inuu kasoo kasoo noqdo uu ka noqdo dowladda mataqaanaa federaalka marka ummadda degan jubbaland waa u dhantay waan gartay ugu dambayntii shirku markuu saddex iyo labaatanka furmo imisuu soconayaabad is leedahay goormaase maamulka lagu dhawaaqaya adeer annaga waxaan jeclanahay waxaan kuu sheegnay waa furitaankii laakiin qorshahaan ku wadnaa haddii alla qadaro ugu badnaan waxaan ku rabnaa ugu dambeyn inaan ku gabagabayno haddii ilaahay qadaro wey wuxuu loo gaaro sideedda bisha soo socota inuu dhammaan ay madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkii baarlamaankii inay dhamaystiran yihiin baan anagu rajeynayna haddii alla qadaro haddii dib u dhaco haddii kale inaan ka hormarinaan jecel
maxamed maxamuud yuusuf owlibaax oo ka mid ah guddiga qabanqaabada maamulka la doonayo in loo sameeyo gobolada jubbooyinka koonfurta soomaaliya oo khadka taleefonka ugu waramayay wariyaha v o a maxamed cabdi sandheere